أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiru suurati الnisaa wuxuu allah subxaanahu watacaala leeyahay in allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha allah laa yakfiru ma dhaafaayo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga cibaadada wax kale wax loogu daro wayakfiru waa dhaafayaa maa ayuu dhaafayaa wixii duuna daalika kaagaas oo shirkiga ah kasoo haro waman axadkii yushrik la wadaajiyo billaahi alle cibaadada cid kale la wadaajiyo faqad xaqiiqo ahee dalla waa dhumay kaasi dalaalan dhumid ayuu dhumay baciidan aada u fog oo dariiqii aada buu uga dhumay wuuna ka fogaaday khayr oo dhanna waa laga hoojiyey qofka sidaas yeelo aayaddan iyadoo kaleana soo martay faqad iftaraa ifman cadiiman iyadoo ay u danbeyso cabdullaahi bnu cabaas waxaa laga wariyey ana hadihi alaayata nasalat fii shaykin min alacraab oday nin ah oo weyn oo reebaadiye ah jaa-a ilaa rasuuli llahi sal ly slam nebigu u yimid faqaala yaa nabiy allahi inii shaykun mutahatikun fi dunuub anigu waxaan ahay buu yihi nin aada marka u dhex muquurtay dunuub dhex galay oo dunuubtaa marka ay asturkii ka fayday oy ka qaaday ilaa anii lam ushrik billaahi shay-an laakiin alle aniga waxba lama wadaajinin oo xaqiisa waan u daayo waan siiyaa mundu caraftuhu intaan aqoonsaday wa aamantu bihi aan rumeeyey walam attakhid min duunihi waliyan isaga sokadiina weli ma samaysanin ayb walam uwaaqici almacaasiya jur-atan cala allah macaasidana kuma dhaco anoo alle ku dhiiranayo oo isaga fududaysanayo ma ku dhaco ee shahwo iyo wax lamida ayaa ii geyso wa inii lanaadimun taa'ibun mustakfirun mid to mid qoomameynayo shallaynayo alle dembi dhaaf weydiisanayaan ahay oo towbad keenayo famaa xaali xaalkaygu muxuu yahay marka aayaddan baa soo degto in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marba haddii aada shirki ku dhex jirin oo dembigaa shirkiga aada ka nabad gashay wixii dunuub kasoo haray alla waa dhaafaa marka aayaddan rajo aada u weyn baa ku jirto oo qofka muuminka muwaxidka ah gelinayso waxaana aayadda laga qaadanayaa dunuubtu inay laba u qeybsanto dunuub qofka haddii uu ku dhinto rajo uunan ka qabin in la dhaafo iyo dunuub qofka haddii uu ku dhinto isagoon ka towbad keenin ay dhici karto ilaahay cafiskiis inuu galo wixii marka gaalnimada iyo wixii la midka ah shirkiga iyaga lama dhaafo macnaheeduna waxay tahay lama dhaafo waxaa laga wadaa iyadoon laga towbad keenin ma la dhaafo qofkii marka ku dhinto isagoon ka towbad keenin shirkina ku sugan qofkaasi jannadana waa ka xaaraam mana la dhaafayo dembigiisa markaa shirkigu inuu aayatiinkiisu aada u xun yahay yaa dareemay sababtuna waxay tahay xaqii allihii ku abuuray xaqiiqatu shirki maxaa la yidhaahdaa maxayse tahay xaqiiqada shirkigu waxay tahay alle inaad la ekeyso keyrkiisa taswiyatu gayri illaahi tacaala billaah alle keyrkii inaad isaga la sinto cibaadada kula sinto ayb amase waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqa xaqi uu lahaa in aad ka duudsiiso oo ka leexisid iyadana marka alla wuxuu yihi ina shirka la dulmun cadiim waa dembiga keliya ee alla uunan sina ku dhaafaynin haddii qofka inuu ka towbad keeno maahani haddii uu ka towbad keeno oo uu isdaba qabto oo islaamkii uu soo kusoo laabto ama uu muslim noqdaba ilaahay subxaanahu watacaala de waa ka towbad aqbalaya in allaha yakfiru dunuuba jamiican aayaddan marka waa towbaday ka warrameen middaas middaanna waxay ka warrameen dembi aan laga towbad keenin ee alla lala hortagay shirkiga wax ka foolxun ma leh marka ilaahay xaqiisa waa in isaga la caabudo keliya oo shay cibaado ah aan isaga cid kale loogu darin ama ha noqoto cibaado qalbiga laga sameeyo ama mid jawaarixda laga sameeyo ama mid afka lagaga dhawaaqaba ha noqdee in aada marka me meeshaa marka seerahaas in aada laysaga ilaaliyo in ilaahay keyrkiisa wax laga siiyo leanna waa waxa jannadana qofka u keeno haddii uu ka dheeraado oo mustaqbalkiisa janno inuu noqdo keeno waa shirkigoo laga fogaado inuu naar ku waarana waxaa keeno shirkigii uu ku dhaco nabiga sal lla ly slam nin baa u yimid markaasuu wuxuu yihi mal muujibataani yaa rasuula allah labada shay ee qofka midna janno u waajibiya midna naar maxay tahay markaasuu yihi man maata yushriku billahi shay-an dakhala annaar waman maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna ayb qofkii isagoo ilaahay u shariig yeelaya dhinta naara u galay qofkii isagoon alle u shariig yeelaynin dhintana janna u galay aayadda marka macnahaas baa ku jiro waxaa kaloo aayaddu ay daliil u tahay in dadka macaasida ku dhinto iyagoo caqdigooda iimaanku uu saxiix yahay oo adduunyada islaamnimo iyo muwaxidnimo uga tegay laakiin dunuub kabaa-ira iyagoo wato aakhiro la aaday inuu alla ciqaabana waa leeyahay inuu iska cafiyana waa dhacdaa oo iyadana meeshaa marka khawaarijta iyo muctasilada ayaa aayaddu ay naqdinaysaayo iyagu waxay leeyihiin qofku haddii uu dembi kabiire ah ku dhaco isagoon ka toobad keenin dhinto naartuu ku waarayaa ayay isla wada qabaan muctasilada iyo khawaarijta qoladaas marka de aayaddu waxay leedahay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay intii shirki kasoo haray cidduu doona waa u dhaafayaa marka naartana iyagu ay ku waarinayaan dadku marka sax maaha ayb dabcan madhabka murji-aduna isagana waa gees kale daraf kale oo qalad ah weeyaan iyaguna waxay leeyihiin macaasidu qofka waxba kama dhibayso mar hadduu laa ilaha illa allahu yiraahdo ee nusuustooda waxay tilmaantay iyadana dad muslimiin iyagoo ah dhintay haddana naarta la gelinayo oo muddo naarta ku jiraayana waa jiraan marka macsidu waxbay dhibtaa cadaabulqabri bay leedahay cadaabunaar ayay keenaysaa mana keenayso qofku inuu gaal gaalnimo iyadu markaa ma keenayso haddii qofka istixlaaliya wax lamida uunan ula imaanin waxaanan u jeedaa macsidana wixii aan gaalnimo ahayn ayb ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga cid kale in wax lala siiyo xaqii uu lahaa lala siiyo alla ma dhaafayo wayakfiru waa dhaafayaa maa wixii buu dhaafayaa duuna daalika kaagaas oo shirkiga ah kasoo haray liman ayuu u dhaafayaa yashaa-u uu doonayo waman qofkii yushrik billaahi alla la wadaajiyo cibaadadii xaqiisii keyrkiis la wadaajiyo faqad dalla waa dhumay qofkaasi dalaalan dhumitaan ayuu dhumay baciidan aada u fog oo dariiqii xaqa wuu ka leexday in yadcuuna min dunihi ilaa inaatha wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida lacanahu اllah waqaala laatakidana min cibaadika nasiiba mafruudaa in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan oo ma baryayaan in yadcuuna ay maa yadcuuna ma baryayaan in yadcuuna maa yadcuuna ma baryayaan min duunihi alla sokadiisa oo ma caabudayaan ilaa inaathan ilaa awthaanan asnaam unbay caabudayaan wa in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan oo ma baryayaan ilaa shaydaanan shaydaan unbay caabudayaan shaydaanka oo mariidan aada u madax adag shaydaanka oo lacanahu llaahu alla ou lacnaday naxariistiisa ka fogeeyey wa qaala wuxuu yidhi shaydaan laatakidanna lawallaahi yaatakidanna ka dhigtee oo ka samaystay oo ka samaystay min cibaadika addoommadaada xaggooda nasiiban nasiib ayaan ka samaysanayaa oon ka yeelanayaa nasiibka oo mafruudan la qadaray oo go-an oo aniga markaa i raacaan ayaan ka samaysanayaa dheef iyo xad la yaqaano oo la ogyahay ayb in yadcuuna maa yadcuuna in waa naafiyo waay bimacnaa maa in yadcuuna ay maa yadcuuna ma caabudayaan waay ducadana ducaa-u cibaada iyo ducaa-u mas'alay u qeybsantaa marka in yadcuuna maa yacbuduuna waa la dhihi karaa in yadcuuna maa yadcuuna ma tuugayaanna waa la dhihi karaa ayb maxaa yeeley ducada iyo baryada iyada lafteeda waa cibaado adducaau huwa alcibaada ayuu nebigu yidhi in yadcuuna maa yadcuuna ma ma caabudayaan ama ma baryayaan min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa ilaa inaathan unbay baryayaan ilaa awthaanan asnaam inaathan marka bimacnaa awthaanan waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa inaathan bimacnaa dhadig unbay baryayaan dhadigu xaggee ka yimid marka dhadigu wuxuu ka imaanayaa luqada carabta shayga jamaadaadka ah ee aan ruuxda ku jirin waxay damiir markay rabaan inay magacuyaal ama damiir u sameeyaan damiir mu'anatha ayay isticmaalaan oo waxay leeyihiin alxajaru laa tanfacu ta ay gelinayaan ta bay isticmaalaan nimankanna waxay caabudaan waa dhagax iyo geedo iyo wax lamiday caabudaan oo aan ruux iyo garaad midna aan lahayn marka sidaa darteed ayaa inaathan loo yidhi maadaama shayga aan ruuxda ku jirin ama jamaadaadka luqada carabiga damiir markay rabaan inay u sameeyaan damiir mu'anatha ayay u sameeyaan saa darteed marka ayaa inaahanta loo yidhi macno saddexaadna waa jiri karaa ilaa inaahanta keenayso iyagu waxay yidhaahdaan almalaa-ikatu banaatullaahi malaa-igtu waa gabdhihii alleh waxay caabudayaanna marka laata iyo cuso iyo manaat iyo waxay markay sawirayaan ama ay u sameynayaan timthaal wax malaa-ig oo kale ayay ku shabahaan malaa-igtana waxay ka ictiqaadsan yihiin dhadig wajacaluu aladiina hum cibaadu raxmaani wajacaluu lmalaa-ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaathan dhadiga marka meeshaas buu ka imaanayaa ee marka horena de shaydaan baa u waxyoodayo alle inay u sameeyaan gabdho oo ay wiilal aynan u sameynin maxaa sababay bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin shaydaankii baa wuxuu ka dhaadhiciyey haddii aada wiil u samaysaan wiilku aabihiis xukunkiisa waa damaca ka geli karo waxaa laga yaabaa inuu ku boodo oo ka qaato gabar laakiin qof wax dhalayna qofkii waa yahay haddana cid wax ka qaadanayso ama wax ka boobi kartaa ama ka boobaysaa ma jirayso marka mar haddaad ubad alla u sameynaysaan ubad aan wax ka boobaynin u sameeya saasaa shaydaanku ka dhaadhiciyey markaasay marka wax allaale waxay caabudayaan oo dhan dhadig iyo sidaas oo kale a ku jirto malaa-igtii banaatulla banamala gabdho iyo ay ugu sheegeen in yadcuuna maa yadcuuna ma baryayaan ma caabudayaan min duunihi alla sokadiisa ilaa inaathan dhadig unbay caabudayaan ama ilaa inaathan ilaa awthaanan asnaam unbay caabudayaan wa in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan unbay caabudayaan shaydaanka oo mariidan madax adag ee shaydaan bay caabudayaan marka see ku imaaneen mar haddii shaydaan isagu amray shirkiga iyo in ilaahay keyrkii la caabudo meelaha ilaahay keyrkiisa lagu caabudo ayuu soo xaadiraa si sujuudda iyo cibaadaadkaas isaga ay ugu dhacdo marka ninkii ilaahay keyrkiis caabudayo shaydaan buu caabudayaa meesha u fadhiyo taana waxaa ku tusaysa nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu yidhi sanamkan laataha lasoo burburiyo marka uu yidhi cusa sanamka la yidhaha hala baabi-iyo markii uu yidhi khaalid bin ulwaliid oo u kacay ee uu damcay marka inuu gurigii uu ku yaalay dumiyo uu baabi-iyo ayaa marka waxaa uga soo baxday meesha islaan cajuuso ah oo tinteedii iyadoo dhan marka ay basaasan tahay oo uu ka muuqdo marka waayeelnimo iyo basaasnaan ay ka muuqato ayaa meeshii uga soo baxday iyadoo markaa qaylinayso markaasuu ku dhuftay sanamkii iyo wixii meesha yaallayna waa burburiyey nabiga sala allahu alayh waali wasalam markuu u sheegayna wuxuu yidhi tilka alcusaa cusihii meesha lagu caabudi jiray taasay ahayduu yidhi marka shaydaankuna de wuxuu tashakul buu sameeyaa oo waxbuu isu ekaysiiyaa bani aadam buu isu ekaysiin karaa waxyaabo badan buu isu ekaysiin karaa marka meesha culimada waxay ka qaataan asna goobaha ilaahay qeyrkiisa lagu caabudo jinniga iyo shaydaanku waa fadhiyaan sujuudda iyo cibaadada say isaga ugu dhacdo waxaana ku tusaya xadiidka muslim camr ibni cabasa uu warinayo wuxuu yidhi rasuulka sal lla ly slam wuxuu igu yidhi qoraxda markay soo baxayso salaada ha tukanin oo ka gaabso fa inahaa tatlucu bayna qarnay shaydaanin qoraxda waxay kasoo baxaysaa shaydaan labadiis gees dhexdooda waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi marka ay soo baxaysana dadka qoraxda caabudaa u sujuudo markay dhacaysana sidoo kale marka isagiibaa qoraxda inay caabudaan amray baray ka dhaadhiciyey markay qoraxda soo baxayso oo loo sujuudi rabana isagii meeshiibu ayuu ka ayuu taagan yahay meeshiibuu marka iska soo bixinayaa oo labada labadeeda dhinac ayuu isagana kasoo muuqanayaa si sujuudda ay ugu dhacdo waxyaabo badan oo dadku ay u malaynayaan karaamaad iyo khawaariqulcaadaad ay u malaynayaanna axwaal shaydaan waay beri markaa niman hindi ah baa waxay yidhaahdeen macbad weyn intay meel ku sameeyeen bay waxay yidhaahdeen ee sanamkii ay caabudi lahaayeen bay meel ku sameeyeen markaasay yidhaahdeen sanamkan magaaladan waxa caano yaallo haddii la siiyo iyadoon meel ka qoyin ayaa caanihii uu cabayaa dadka qaarkood marka waxa waxay u malaynayaan wax oo karaamo oo kalaama aan caadi ahayn markaasay caanihii ku shubayaan mushrikiintii caanihii bay ku shubayaan caanihii marka meelun bay ka baxayaan wax qoyaan yarna meeshii lagu arki maayo maxaa cabaya marka dhagaxan miya caanaha cabayana maya shaydaanka meesha jooga cabaya caanaha isagaana raba in meesha loo lagu cibaa lagu caabudo loogu sujuudo isagaa rabo marka wain yadcuuna ilaa shaydaanan mariidan sidaas meel kastoo ilaahay keyrkii lagu caabudo shirki lagu sameeyo shayaadiin baa joogto waxaana fududayso wain yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan unbay caabudayaan shaydaanka oo mariidan aadu madax adag shaydaanka oo lacanahu llahu alla ou lacnaday naxariistiisii ka fogeeyey wa qaala wuxuu yidhi shaydaan la atakidana lawallaahi attakidanna kaa samaystee oo ka samaystee ka yeeshee oo ka yeeshee min cibaadika addoommadaada xaggooda nasiiban dheef ama nasiib nasiibka oo mafruudan la qadaray oo la og yahay la jaangooyey nin kastoo marka ibliis adeeco nasiibkaasuu ku jiraa ayb wala udilannahum wala wallaahiye udilanna dhumiye oo dhumiye hum iyaga wala umaniyanna wala wallaahiye umaniyanna yididiilo geliye oo geliye hum iyaga wala aamurannahum wala wallaahi aamuranna fare oo fare hum iyaga fala yubatikunna fala wallaahiye yubatikunna way waa googoynayaan oo googoynayaan aadaana alancaami xoolaha dhagahooda ayay jarjarayaan ay googoynayaan wala aamuranahum fare oo fare fala yuqayirunna way doorinayaan oo doorinayaan khalqa allaahi ilaahay abuuristiisii bay doorinayaan waman qofkii yatakid ka samaysto ashaydaana shaydaan weliyan weli ka dhigto min duunillaahi alla sokadiisa faqad xaqiiqeeha khasira waa khasaaray khusraanan khasaare ayuu khasaaray mubiinan aada u cad yaciduhum yacidu waa u yaboohayaa shaydaan hum iyaga wa yumaniihim waa yididiilo gelinayaa wamaa yaciduhum u yaboohi maayo ashaydaanu shaydaan ilaa guruuran khiyaano iyo kado iyo dagitaan unbuu u yaboohayaa wax kale u yaboohi maayo ulaa-ika kuwaadaas ma'waahum meesha ay u dunmayaan ay u hoyanayaan jahannamu waaye walaa yajiduuna mana helayaan canhaa jahannamo xaggeeda maxiisan meelay uga leexdaan ama meel ay uga cararaan heli maayaan halkanna marka shaydaanka xabaa-ishiisa xarkihiisa iyo waxyaabaha uu ku ugaarto iyo ayuu alla subxaanahu watacaala wax kamida noo sheegayaa alla wuxuu leeyahay wala udilannahum shaydaankii baa wuxuu yihi wala wallaahi laamyada ku jira meeshan oo dhan waa muwata'a lilqasam marka dhowr jeer baa la adkeeyey warkan waxaa lagu adkeeyey qasamka meesha ku jiro nuunu tawkiidka ku jirtana waa lagu adkeeyey marka waa ka go-an tahay arrintaas wala udilannahum wala wallaahi udilanna waan dhuminayaa oo dhuminayaa hum iyaga dadkii wala umaniyannahum iyo didiilo geliyey oo geliyey amaanida shaydaanka marka mufasiriintu waxay yidhaahdaan waxay tahay towbada gadaalaad ka haleeli doontaa weli waa dhallinyar tahay waqti baa kuusii dhiman waxaan iskaga raaxayso waxyaabahaas inuu sidaa geliyo ee mararka qaarna waxaa laga yaabaa inuu yidhaha ilaahay kafuururaxiim rabbi adiga dembi dhaaf badan baad leedahay waxaan maxay kaa dhibayaan waxaasoo dhan ayuu ku yididiilo gelinayaa wala'aamurannahum amree oo amree falayubatikunna way jarjarayaan oo jarjarayaan aadaana alancaami xoolaha dhagahooda xoolaha dhagahooda marka de xoolaha suuratulmaa-iday noogu imaaneysaa maa jacala allahu min baxiiratin halkaa aayaddaasay ku imaan doontaa xoolihii bay dhowr qaybood ka kala dhigdhigeen iyagoo markaa dhahayo kuwana markaa aynan raranaynin kuwo aynan ku aynan isticmaalaynin kuwana ay dhagaha ka jeexaan oo ay yidhaahdaan sanamkii baa loo dhaafay midkaani ayib waxyaabahaasay marka samayn jireen shaydaankaana u waxyooday ee xooluhu waxay dhashaan ayagoo caafimaad qabo qurxan ee iyagii baa marka waxay ka jarayaan dhegihii iyo waxyaabahaas saa darteed marka de xoolihii inaan dhegihii laga jarin iyo waxyaabaha dhan baa ku jira meesha waan amrayaa buu yidhi falayubatikunna way jarayaan oo jarayaan aadaana alancaami xoolaha dhagahooday jarayaan wala'aamurannahum waan amrayaa oo amrayaa falayugayirunna way doorinayaan oo doorinayaan khalqa allahi ilaahay abuuristiisa ee abuurista alloo la dooriyo dhowr tafsiira ku jirta aayaddan bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waxaa laga hadlayaa aya dhufaanidda ay dhufaanayaan xayawaanka qaar baa sidaa dhahaya falaa yugayiruna khalqa allah dhadig labkiibay marka sidii alla u abuuray bay ka dhufaanayaan markaasa wuxuu noqonayaa waxaan marka wixii alla u abuuray iyo aan markaas xaalkaas aan ku sugnaanaynin ayb laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin sidaa ma ahanoo bani aadamka in la dhufaano hadda lama ogola laakiin xayawaanka in la dhufaano dhib ma laha haddii marka maqsad sharciga loo dhufaanayo sidii inuu hilib badan uu yeesho hilibkaa markaa udxiya ama hadyi iyo lagaga dhigto walidaalika xoolaha la dhufaano laguma daro adaaxida iyo hadyiga kuma xuma naqsina ma aha maadaama hilib badan ay keenayso arrintaa iyada ah marka taas iyada maa aayadda marka fala yugayiruna khalqallaahida sidaas ma loo jeedo ayb macnaha un waxay tahay marka wixii alle subxaana watacaala khalqigiis lagu doorinayo dhan dhowr waxyaaboodaa laga soo reebaa dhufaanidaas xoolaha oo loo dhufaanayo in hilib fiican ou yeesho ko midda labaad waxa ay tahay waxaa laga soo reebayaa xoolihii in la sumto waa la ogol yahay sumad in loo yeelo ta bir yar iyo wax dabka la geliyo lasum la sumto ile xuquuq baa ku dayacmaysa calaamad haddaan loo yeelin waxbaa isdhexgelaya nebigana sala allahu alayh waali wasalama waa sumtay xoolihii zakada geelii zakada sumad buu u yeelay sida muslim uu warinayo fii saxiixi muslim laakiin sumadda lama ogola wejiga looma ogola oo xadiis waxaa jira marka ibnu cabaas baa wuxuu arkay nin xoolo wejiga ka suntaayo markaa xoolo wejiga ka sumadaysan buu arkay markaasuu wuxuu yidhi lacana allahu man wasama alwajha wejiga marka in la sunto ama wax looga dhigo lama ogola isaga meelaha kale ayaa calaamadda loogaga dhigaya ayib waxaa kaloo laga reebayaa waxaa la yidhaha alishcaar ishcaarka ishcaarkuna macnihiisu wuxuu yahay xoolaha hadyiga loo wado ee xaramka loo kaxeynayo si xoolaha kale looga garto ayaa geela iyo lo-da kuruska ayaa dhanka midig ama dhanka bidix labadaba waa ku timid in laga jeexo dhiig laga keeno dhiigga marka loo mariyo dhinacyada laga mariyo ayaa iyadana ishcaar baa la yidhaahdaa kaana nebiga waa sameeyey waana la ogolyahay kaas wixii aan intaa ahayn waxaa laga ogolaan karaa wixii caafimaad dartiis loo sameeyo qofka xubin zaa-idaa kasoo baxday xoolihii xubin zaa-idaa kasoo baxday saasaa marka hore uu u dhashay dhibay ku haysaa iyo xanuun waa la doorin karaa waxaana lagu doorinaa cibaadallaahi tadaawo nabigu sal lla ly slam wuxuu yidhi addoomihii allow isdaaweeye daawada waa la ogolyahay marka wixii marka aan daawo ahayn intaa sharciga ruqseeyey aan ahayn wixii alle iyo rasuul ay fareen aan ahayn taqyiir alle iyo rasuulna amreena jiro oo qofka cidiyaha markay ku baxaan inuu iska gooyo oo iska jaro waa la ogolyahay abuuristii allaad bedelaysaa ma la dhahayo shaaribka waa gaagaabinayaa timaha hoose waa xiirayaa waxaasoo dhan marka taqyiir la ogol yahay cirada markay kasoo baxdo inuu marka bedelo madowgana ka dheeraado waa sunno bedelaadaas waa la ogolyahay sharcigaa kuu diray wixii aan intaa ahaynee qurux un la raadinayo keliya baabkan marka shaydaan awaamirtiisay soo gelaysaa falaa yugayiruna khalqa allah cabdullaahi bnu mascuudna sidaasuu yidhi xadiidkana waa ku jirtay lacana allahu alwaasilata walmustawsilata walwaashimata walmustawshimata walnaamisata walmutanamisata walfaalijata walmutafallija almugayiraati khalqa allahi lilxusni allah lacnado haweenka timahooda timaha ku xiro kuwa washmiga isku sameeyo oo isku dhigo intay jirkooda dulduleeliyaan aalkolo iyo qad iyo wax ku shubo oo wax ku qoro oo aynan hadhow ka fuqaynin washmi baa la yidhaahdaa kuwaana midda samaynaysa iyo tan dalbanaysaba allah lacnado midda baararka xiirayso iyadana sidoo kale iyo midda dalbanayso ilkaha midda fanaxda isku yeelaysa oo markaa yacni qorqoraysa ilkaheedana iyadana sidoo kale nebigu waa lacnaday markii dambena wasfi caama ayuu keenay almugayiraati khalqa allahi lilxusni kuwa ilaahay abuuristiisa doorinayo liajli lxusni qurux raadin darteed meeshaa marka waxaa loo reebay sidaas un xukunka in laga taqyiiru khalqillaahi inuu ku jiro oo sidaa darteed ay in loo nahiyey oo loo reebay baa muuqato culimada qaar baa waxay dhahayaan waxaa loo reebay khiyaanaa ku jirto dadkaa la sira qofkan qurux ouna lahayn oo beenbeen ayuu dadka ku sirayaa lamana ogole qaar sidaa bay dhahayaan laakiin almugayiraati khalqallaahidaa aada uga muuqan og ayb ee haweenkan marka iscadaynayo korkooda caddaynayo waa soo gelayaan iyaga laftooda nimanka dharka naagaha gashanaya ama jirkooda bedelayo naaga iska dhiga iyagana way soo gelayaan saqajaannimada iyo qaabdarada iyo shaydaan awaamirtiis aad bay dadka ugu badatay oo qof waxaad arkaysaa raganimadii inuu iska bedelo rabo naagnimo raadinayo naagninimo raadinayso wax iyaga dhanba marka lagu diray habkii allah u abuuray miyaa qallooc ku jiraa haadaa khalqullaahi fa aruunii maadaa khalaqa aladiina min duuni ictidaalkii bay ka tegayaan shaydaan baa marka waxaan u aqrinaya marka ayb macnahaasaa marka ku jira saa darteed marka ziinadaa la raadinayo ninka qabana looma ogola inay isugu qurxiso heyrkiis inay isugu qurxisana warkeed daa alimaam abu jacfar atabari sidaasuu leeyahay mar abuuris alle in la wax lagu doorin karo ninkeedana iskuguma qurxinayso heyrkiisna uga isuguma qurxinayso walaa amuranahum amree oo amree fala yugayirunna way doorinayaan oo doorinayaan khalqallaahi ilaahay abuuristiisay doorinayaan waa man qofkii markaa harkaha shaydaanku ku ugaarsado mid kamida waa tagyiiru khalqillah abuuristii alloo la dooriyo waman yatakid waman qofkii yatakid ka samaysto ashaydaana shaydaan weliyan weli qofkii ka samaysto min duuni illaahi alla sokadiisa faqad xaqiiqa ee khasira waa khasaaray khusraanan khasaaro mubiinan aada u cad yaciduhum waa u yaboohayaa shaydaanku wayumaniihim waa yididiilo gelinayaa wacdigiisa iyo yididiilogelintiisa waa waxa uu qofka ku qalbigiisa ku tuurayo oo min duuli lcumri cumri dheeraan wa nayli dunyaa adduunye in la helaayo waqad yakuunu bitakwiifi bilfaqri buu yihi imaamu lbagawi mararka qaarna wuxuu ku leeyahy war hadaadan waxaan samaynin faqri baa kugu dhacayo kuwaan hadda waxaan lagu ibtileeyey naagaha isku caddeeya kuwa gado shaydaankii faqri baa idinku dhacayo waxaan haddaydnan gedinu ka dhaadhicinaya markaasuu meel unbuu saa u fadhiyaa waxaasuu gadayaa waxaa laga yaabaa ummad caafimaadkood inay dhib u tahay oo ay ku dhibtoodaan ama u dhintaanba qoysas inuu kala furaa laga yaabaa istoosanoo xaalkoodu toosnaa intaana marka shaydaanku wuxuu leeyahay haddii aad waxaan ka shaqaynin faqri baa kugu dhacayo wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaan u yaboohi maayo ilaa guruuran unbuu u yaboohayaa baatil iyo been iyo khiyaano unbuu u yaboohayaa ulaa'ika kuwaadaas ma'waahum meesha ay u dulmayaan ay u hoyanayaan jahanamu waaye walaa yajiduuna ma helayaan maxiisan meel ay uga leexdaan canhaa jahanamo xaggeeda heli maayaan wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sanudkhiluhum janaatin tajri min taxtiha alanhaar wاladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu shaq sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaasha susuuban sanudkhilu waan gelin doonaa hum iyaga jannaatin baan gelinaynaa beero tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaalayihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaas dhexdooda abadan weligood wacd allaahi wacad allaahu daalika sidaadaas buu alla yaboohay wacdallaahi ballanqaadkiisuu yaboohay xaqan wa xaqahu waana sugay alla subxaanahu watacaala xaqan dhabnimo ayuu ku sugay wacdallaahina masderay ku nasbisan tahay xaqanna masder unbay ku nasbisan tahay wacd allaahu dalika wacd allaahi wa xaqahu xaqan waman yaa asdaqu ka run badan min allaahi alla yaa ka run badan qiilan xagga oraahda iyo warka ilaahay subxaanahu watacaala yaa ka run badan markaa qoladii shaydaan duufsaday iyo qoladii kaleo iyagu ka badbaadiyeen alla ka badbaadiyey labadii baa laysgarab dhigay ayb nin walbo marka dariiqu waa kaas iyo waa kaas qofku markaa ikhtiyaarkiisii waa inuu waxa fiican doorto ilaahayna baryaa laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal suu-an yujza bih laysa ma ahaanin almru arrinka manuudan mid lagu xiray ma aha biamaaniyikum idinka yididiiladiina saad jeceshihiin walaa amaaniyi ahli lkitaabi ahlu kitaab siday jecel yihiinna arrinta laguma xirin xaqiiqdu see waaye marka man qofkii yacmal sameeyo suu-an xumi yujza la abaalmariyee bihi isaga la abaalmariye waa la abaalmarinayaa walaa yajid ma helaayo lahu isaga min duunillaahi alla sokadiisa waliyan mid arrinkiisa maamulo walaa nasiiran mid u hiiliyana ma helaayo ayb aayaddan marka markay soo degtay aayaddan ilaa laba qowl meelaha horta aayaddan sideedaba ma ahlu kitaab keliyay gaar u tahay ma aayaddu caam miya gaaladii muslimiintii labadaba waa ka warramaysaa ibnu cabaas sida uu ku tegay iyo saciid ibnu jubayr iyo jamaaca min almufasiriin aayaddu waa caam fii xaqi kulli caamilin qof kasto aayaddan waa u taallaa muslim ha ahaado gaal ha ahaado waa u taallaa aayaddan ayb xaqiiqduna marka waxay tahay dadka mu'miniinta markay aayaddani maqleen oy soo degtay aada bay u murgeen leanna aayadda waxaa ka muuqdo qofkii xumaan sameeya waa laga abaalmarina iyaa badbaadaya markaas yaan xumaan samaynin marka meeshaa marka abubakar iyo saxaabadii aada bay uga cabsadeen aayaddan markaasuu nebiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ku tilmaamay qofka muslimka adduunyada masaa'ibta ku qabsanayso weeyaan waxaan lagaga abaal marinayo aakhirana isagoo nadiifuu tega qofka muminka xadiidkii nabigana sal ll l slam wuxuu ahaa maa yusiibu lmuslima ama maa yusiibu lmu'mina min nasabin walaa wasabin walaa hamin walaa xusnin xata shawkatu yushaakuhaa ilaa kafara allahu biha khataayahu qodaxda qofka mudayso adduunyada markuu joogo dembi dhaafu ka helaya masaa'ib kugu aada waxyaabahan marka qofkii muumin ahaana xumida uu sameeyo adduunyadii baa yacnii masaa'ibta adduunyada ku dhacayso isaga ama jirada uu jiranayo maalka ka khasaarayo waxa ku dhacayo ilmaha ka dhimanayo waxyaabahaasoo dhan ayaa lagu maareynayaa gaalka laakiin waa loo kaydinayaa qiyaamuhu la tegaya marka idinku walwalkii marka nebigu sal ll ly slam sidaas uga bixiyey aayadda marka fahamkeedu sidaas weeyaan oo nabiga abubakr wuxuu ku yihi yaa abaa bakrin alaa uqri'uka aayata unzilat calaya qaala qultu balaa qaala fa aqra'aniiha wuu ii aqriyay aayaddan walaa aclamu ma ogi ilaa anii wajadtu infisaama fii dahrii xataa tamaطaytu laha faqaala rasuulu lahi sal l slam ma laka yaa abaa bakrin faqultu yaa rasuula allah biabii anta waumii waayunaa lam yacmal suu-an oo yaan xumaan samaynin inaa lamajziyuuna bikuli su-in camilnaah xumaan kastoon samayna waa nalaga abaalmarina faqaala rasuulu llahi sal l slam amaa anta yaa abaa bakrin waasxaabaka amaa anta yaa abaa bakrin waasxaabuka adiga ee asxaabtaada almu'minuun fatujzuuna bidalika fi ddunyaa xataa talqaw llah adduunkaa la idinku abaalmarinayaa ilaa ad alla la kulantaan walaysat lakum dunuub idin idinkoo wax dunuuba aan lahayn wa ama alaakharuuna kuwa kale fayujmacu dalika lahum waa loo ururinayaa xataa yujzuu yowma alqiyaama ilaa qiyaamaha la abaalmariyo marka alla wuxuu leeyay laysa biamaaniyikum marka laysadan isimkeeda iyo khabarkeeduba waa xadfan yihiin biamaaniyikumtaana khabarka xadfan ee la qadarayaa lagu tacallujinaya marka tarkiibku wuxuu noqonayaa laysa almru arrinku ma ahan manuudan mid lagu xiray ma aha biamaaniyikum idinka yididiiladiina tul lagu xiray arrintu ma aha oo idinka mu'miniinta ah saadii rabtaan ood jeceshihiin arrintu ma aha walaa amaaniyi ahlilkitaabi ahlu kitaab yahuudiya nasaara yididiiladooda iyo rajadooda wax lagu xiray arrintu maaha ee xaqiiqdu waxay tahay man qofkii yacmal suu sameeyo suu-an xumi yujza la abaalmariyey bihi isaga lagu abaalmariyey waxa uu sameeyey walaa yajid ma helayo lahu isaga min duunillaahi alla sokadiisa weliyan mid maamulayo arrinkiisa walaa nasiiran mid u hilinayana ma helayo waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min faulaa'ika yadkhuluuna aljannata walaa yudlamuuna naqiira aayaddanna waxay timid nimankii quraysh ayaa waxay aada iskula weynaadeen oo isku buunbuuniyeen maadaama ay yihiin dadkii xaramka oo dadka xujaajta iyo xaramkii ay ilaaliyaan iyaga oo ay yacnii u khidmeeyaan ay u dadaalaan marka ay isku buunbuuniyeen arrintaas oo ay yidhaahdeen innaga cid naga fiicani ma jirto xaramkii baan dadkiisa nahay oon u shaqaynaynaa oon ka shaqaynaynaa sidaa markay yidhaahdeen baa waxaa la leeyahay war idinkoo shirkigan wato xaram aada u shaqaysaan waxba idin idiin noqon maysa ee marka hore shirkiga ka taga ninku camal wanaagsan wuxuu wax u taraa markuu muslim yahay oo uu muwaxid yahay markaas baa camalku wax tarayaa ayib iyadana marka waa qaacido aada muhiim u ah camal wanaagsan haddii aada samayso iimaan ha lagaa helo haddii aadan iimaan lahayn eber camalkaada waman qofkii yacmal sameeyo min asaalixaati acmaasha suusuuban xaggooda min dakarin oo lab ah min dakarin xaalow lab yahay oo wamase unhan dhadig walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah wanaag sameeyey fa ulaa'ika kuwaadaas yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo naqiiran miqdaara naqiirin laftimireedka godadka ku yaallo wax la eg la dulmin maayo naqiir marka waa laftimireedka korkeeda godadka yaryar ee ku yaallo ee dhibcaha yaryar ee cirbaddu afkeeda uu geli karo ayib intaa in la eg la dulmin maayo waman qofkii yacmal sameeyo min asaalixaati acmaasha susuuban xaggooda wax ka sameeyo min dakarin xaal ou lab yahay ow amase unta unhaa dhadig xaal uu yahay walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah sameeya qeyd waayo marka leanna xaaladu waxaa weeyaan caamilkeeday qeydaa ayb marka camalkan uu sameynaya suuban xaalata kownihi mu'minan buu sameeyey naam walxaal huwa isaga oo mu'minun mu'min ah fa ulaa'ika kuwaadaas yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo naqiiran miqdaara naqiirin laftimireed duleelka ku yaallo in la eg la dulmin maayo waman axsanu waman yaa axsanu ka wanaag badan diinan min jihati diinin xagga diinka minman yaa ka wanaag badan qof aslama hogaamiyey wajhahu wejigiisa lilaahi alle u hogaamiyey oo muwaxid noqday ayb walxaal huwa isaga oo muxsinun wanaag falaya oo tawxiidkii markaa ku taagan watabaca raacay millata ibraahiima ibraahim diintiisa raacay xaniifan xaal uu yahay isagoo soo shirkigii ka leexanayo kasoo qalloocanayo tawxiidka usoo leexanayo watakhada allahu alla wuxuu ka dhigtay ibraahiima ibraahim khaliilan ayuu ka dhigtay mid uu aada u jecel yahay waday buu alla ka dhigtay ibraahim marka nabiyullaahi ibraahim watabaca millata ibraahima waxaa loo yidhi ibraahim isagu maxalu itifaaq u ahaa yahuud waa sheeganayaan nasaaradu waa sheeganayaan quraysh waa sheeganaysaa n muslimiintii way sheeganayaan maadaama ahlulmilal oo dhan ay sheeganayaan ayaa waxaa la leeyahay de ibraahim diintiisii usoo laabta diinu ibraahimna maxay ahayd tawxiidka waa ku dooday dab ayaa loogu riday aad buu u bayaaniyey ilaa alla uu yihi waid qaala ibraahimu liabiihi wa qowmihi inanii baraaءu mima tacbuduun ila aladii fataranii fainahu sayahdiin wajacalahaa kalimata baaqiyata fii caqibihi lacalahum yarjicuun marka nabiy llahi ibraahim tawxiid baa laga keenay idinkii marka tawxiidkii ku dadaala waman yaa axsanu ka wanaag badan diinan xagga diinka yaa kaga sugnaansho badan oo yacni wanaag ka kaga wanaag badan minman axad aslama hogaamiyey wajhahu wejigiisa lilaahi alla u hogaamiyo daacad alla u noqday walxaal huwa isaga oo muxsinun ixsaan falayo watabaca raacay millata ibraahiima ibraahim diintiisiina raacay xaniifan xaal uu yahay isagoo muslim ah daacad alla u ah shirkiga kasoo qalloocday kasoo leexday ayb marka diinu ibraahim waxaa ka mid a kacbada in loo tukado in la dawaafo xajka manaasigtiisa la guto ibnu cabaas sida uu yidhi yahuud iyo nasaarana laguma haayo arrintaas marka marka been baad sheeganaysaan ma raacin nabiyullaahi ibraahim waitakada allahu alla wuxuu ka dhigtay ibraahima ibraahim khaliilan waday buu ka dhigtay aada uu u jecel yahay ayb marka khaliilnimada iyo khullada waa sifo nabiyullaahi ibraahimna alla uu ka yeeshay nabiyullaahi moxamedna waa ka samaystay alle dadka qaar baa waxay yidhaahdaan nabiyullaahi ibraahim waa khaliil uraxmaan nabiyullaahi moxamedna waa xabiib uraxmaan iyaga marka waxay moodayaan khaliilka iyo xabiibku xabiibku inuu darajo dheer yahay sidaasna waa qalab xabiibka iyo khaliilnimada khaliilnimadaa sii xeel dheer nabiyullaahi moxamedna darajadaa khaliilnimada ma weynin bal xadiidkii saxeynka kusugnaa wuxuu ahaa low kuntu mutakhidan axada min ahli اlardi khaliila latakadtu abaa bakrin walakin saaxibukum khaliilu raxmaan qof adduunyada joogo haddaan ka dhigan lahaa waday aan aad u jecelahay abubakaran ka dhiga lahay laakiin saaxiibkiin isagaa isu jeeda nebigee khaliil raxmaan waay allah raxmaankuu khaliilkiisa yahay marka nabiy llaahi ibraahim iyo nabiy llahi moxamedba darajadaa waa leeyihiin calayhim asalaatu wasalaam ayb sifadaa marka dee khulladu waa maxaba zaa'ida aada u daran ilaahay marka waa ku sifaysan yahay inuu marka wax jeclaado walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wakana allahu bikuli shayin muxiitaa walilaahi alla unbuu usugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi dhulka korkiisa ahaaday wakaana allahu alla wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaantiis muxiidan midkii koobay oo cilmi ku koobay ayuu alla ahaaday wayastaftuunaka fi nnisaai qul illaahu yuftiikum fiihin wayastaftuunaka way kaa jawaab dalbayaan fi nnisaai fii shani nnisaa haweenka shanigooda ayay wax kaa weydiinayaan qul waxaa tiraa nebiyow allaahu allah yuftiikum idiin jawaabayo fiihinna haweenka shanigooda allah idinkaga jawaabayo wamaana waa idiin jawaabayaa yutlaa la akrinaayo calaykum idinka korkiina lagu akrinayo filkitaabi kitaabka dhexdiisa xaal uu yahay waxaa la ydinku dul akrinaya qur-aankaana waa idiin jawaabayaa sidaa markaan dhahno wamaadii waxaan ku cadafnay allah allah idiin jawaabayo qur-aankana waa idiin jawaabaya maada marka waa fii mowdici rafcin alla qul allaahudaasaa marka laga lagu cadfay sidaa marka way bannaan tahay oo markaa in la yidhaahdo qul waxaa tiraa allahu allah yuftiikum idiin jawaabayo fiihinna yacni fii shani annisaa haweenka shanigooda allah idiin jawaabayo wamaana waa idiin jawaabayaa yutlaa la akrinayo calaykum korkiina lagu akrinayo fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa xaal uu yahay ayb fii yataama nnisaai haweenka kuwooda agoommada ah shanigooda ayuu alla idiin jawaabayaa marka fii yataama nnisaai fiihinnadaa laga bedelaa iyadana qul waxaa tiraa allahu allaa yuftiikum idiin jawaabaya fiihinna haweenkaa shanigooda fii yataama nisaa'i haweenka kuwooda agoonta ah ayuu idiin jawaabayaa alla shanigooda marka meeshanna fii yataama nisaa'i waa sifo mawsuufkeeda loo idaafeeyey waay waa haweenka agoon agoommada ah ayb allaatii kuwaas oo laa tu'tuuna aydnan siinaynin hunna iyaga maa wixii kutiba loo qoray lahunna iyaga loo qoray aydnan siinaynin wa targabuuna walxaal targabuuna aada doonaysaanna an tankixuuhunna can an tankixuuhunna inaad nikaaxsataanna aydnan yacnii aada nacaysaan walxaal targabuuna aada nacaysaan an tankixuuhunna ay can nikaaxihinna nikaaxooda aada nacaysaan ayb haweenkanna marka waa qisadii aan suuradda awalkeeda kusoo marnay gabar markii agoon ay noqoto ee nin markaa ina adeerkeed ah iyada guursan karo ee welina isaga uu u yahay maalkana isaga oo wax ku leeyahay maalan nin baa dhintay markaasuu ka tegay gabar ou dhalay iyo wuxuu ka tegay in adeerkiis ee maalka ayaa isla leh gabadhana nusay leedahay inta soo hartana ina adeerkaana iska leh gabadhaana yaa guurinayo oo weli u ah ina adeerkeedaasaa guurinayo maalkeeda isaga haayo hadduu doono waa guursan karaa haddii dad kale ay guursanaysana isagaa weligeedii noqonayo nikaaxii laga sugaa maxay samayn jireen marka hadday fool xun tahayna ma guurinaynin oo iyaga ma guursanaynin cid kale inay guursatona waa u diidi jireen si maalka cid kale aynan u qaadaninoo isaga un ou maalka u agjoogo hadday dhimatana isaga un maalkii ou ka dhaxlo sidaasay samayn jireen hadday qurux badan tahayna intuu guursado ayuusan meher siinaynin fiican marka waxaa la leeyahay ama haddaad guursanaysaanna meher saxa siiya iyadoo kale u qalanto haddii aynan rabinna u daaya nimanka iyaga u ah nimanka gayaankooda ah u daayo siiya oo ku u guuriya haddii sidaa aynan yeelaynin marka xoolahoodii ha haysanina ayb macnaha marka meesha ku jira sidaas wayastaftuunaka way kaa jawaab dalbayaan fi nisaai fii shani nisaai haweenka shanigooda qul waxaa tira allahu allah yuftiikum idiin jawaabayo fiihinna haweenka shanigooda wamaa yutlaa wamaana wuu idiin jawaabayaa yutlaa la akrinaayo calaykum idinka korkiina fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa xaal ou yahay fii yataama nisaa'i bay idiin jawaabayaan haweenka kuwooda agoonta noqday shanigooda allaatii kuwaasoo laa tu'tuunahunna aydnan siinaynin iyaga maa wixii kutiba loo qoray lahunna iyaga xoolihii loo qoray iyaga aydnan siinaynin wa targabuuna aada doon aada nacaysaan markaa raqiba can haddii lagu gudbiyana waa nacitaan fii haddii lagu gudbiyana waa jacayl halkan marka waxaa loo waxaa daahir ah loona badan yahay wa targabuuna an tankixuuhunna can in loo soo qadaro antan iyo ficilka ka dambeeyana masder weeyaan marka wa targabuuna walxaal targabuuna aada nacaysaan an tankixuuhunna can nikaaxihinna iyaga nikaaxooda inaad nikaaxsataanna aada nacaysaan wlmustadcafiina wa fi lmustadcafiina kuwa taagta daran bay idiin jawaabayaan shanigooda min alwildaani ubadka yaryarkaa xaal ay yihiin ay ka ahaadeen kuwaana waa idi waa alla subxaanahu watacaala waa idiin jawaabaya shanigooda ilmaha yaryarkaa iyagaan waxba iska celin karin agoonta noqdana dhaxalka ma siin jirin waa duudsiin jireen marka kuwaana alla subxaanahu watacaala shanigooda waa idiin jawaabayaa xuquuqdooda inaad siisaan oo idin amraya alle wa an taquumuu inaad u istaagtaan lilyataamaa agoontana waa idiin jawaabayaa alle bilqisdi cadaalad aada ugu istaagtaan agoontana marka inaad maalkooda cadaalad ugu istaagtaan ood u naxariisataanna alla subxaanahu watacaala wou idiin jawaabayaa saddex shay baa ku jirta marka saddex qolo oo ducafo ah baa halkan marka xuquuqdooda lagu sugayaa gabdhaha agoonta ah iyo kuwa dhallaanka yaryarkaa ee agoonta noqdo oo iyagoo aan waxba iska celin karin waxna ogeynba maalkoodaba aan ka warqabin iyo in iyaga ixsaan loo falo waxoodana in loo daayo bal wax loogu daro loo istaago cadaalad loogu istaago wamaa wixii tafcaluu aada samaysaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman mid aada u og bihi maagaas mid aada ugu cilmi badan ayuu alla subxaanahu watacaala ahaaday aayaddan marka macnaha ku jiraan hadda waxaan kusoo marnay suuradda awalkeeda fankixuu maa taaba lakum min annisaai mathnaa wahulaatha warubaaca halkaas labadan aayadood waa isku macno ayb way su-aaleen waa loo jawaabay marka aayadda horaana marka jawaabtu ay ay aada ugu caddahay ayb wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuza aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wain imra'atun khaafat wain khaafat hadday cabsato imra'atun haweeney khaafat ay cabsato min baclihaa zawjkeeda xaggiisa nushuusan ay kaga cabsato ay ka xaqiiqsato madaxtaag ow amase icraadan jeesasho uu ka jeesanayo falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahanin ninkaa iyo naagta an yuslixaa inay hagaajiyaan baynahumaa dhexdooda an yasaalaxaa haddii la yidhaahdana inay sulxtamaan wax dhiba male baynahumaa dhexdooda sulxan heshiis ay inay inay markaa suluxtamaan dhib male waasulxu sulxiga ayaa khayrun khayr badan wa uxdirat waxaa lagu kulmiyey al anfusu nafaha ashuxa bakhayltinimo ayaa naf lagu soo xaadiriyey naf walba xaqeeda inay ka tanaasusha ma rabto wain tuxsinuu haddaad ixsaan fashaan watattaquu alla ka dhowrsataan oo ka cabsataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid aada u og oo baatin og oo gun og bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan aada shaqaysanaysaan meeshaan marka waxaan ka waxaa laga soo hadlay suuraddu ay ka hadashay haddii haweenta dhinaceeda madaxtaag ka socdo sida loo xalliyo fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah wallatii takhaafuuna nushuusahuna faciduuhuna wahjuruuhuna fi lmadaajici wadribuuhuna haddii labadoodaba madaxtaagu ka socdo ee aan la garanaynin ama aan la garanaynin qofka wado iyadana waa soo marnay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha halkan waxaa laga hadlayaa marka nacaybka iyo rabitaan la-aanta haddii ninka uu ka socdo naagta iyada waa iska toosan tahay ninkaa xoogaha uu ka socdaa oo ninkii markaa xuquuqdeedii ma raba inuu ka tago dabcan laakiin inuu furo ayuu damcay oo mathalan wuxuu leeyahay haweentii mathalan la jooggeedii iyo mucaasharadeedii iyo la dhaqankeedii buu yar dhibsanaan imaa marka yacni likibari waa weynaatay agtiisay markaa yacni ku weynaatay ama siyaal kale siday ahaataba xoogaa marka ka jeedsasho iyo nafsadii inaynan markaa jeclaanaynin baa yaa soo muuqatay maxaa la sameynaa markaa ee furiinka ninka isaga gacanta waa ugu jiraa waa furi karaa laba dhowr xaaladba waa suuragal ninku isagu marka inuu yidhaahdo waxbaan ku siinayaa adiga haddii aan wax ku siiyo waxbaan ku siinayaa xuquuqdii aada igu lahayd waxyaabo ka mid a haweenkaas kaloo aan qabo inaan markaa yacni aan la aado si io fasax sidaa marka hadday heshiis ku gasho oo isagii markaa xoolihiisii intou wax ka siiyo iyadana ay sidaa raalli ku noqotay la dhaqanto isagana markaa uu u bato haweenkaas kale iyada marka xaqeeda sidaa ay uga tanaasusho dhib male waay sulxigu sidaa waa noqon karaa si kalena waa noqon karaayo iyadii xuquuqdii ay lahayd inay intay wax ka tagto ay kula suluxtanto oo ay tiraahdo maal abeenkii aniga marka aan kugu lahaa heblaayaan siiyey haween kaloo isagu markaa uu jecel yahay ama markaas ilmaya wax uu leeyahay ilmaya wax inay u dhalaysa markaa uu arkayo ayay leedahay marka ayuu le ayay leedahay iyada sii habeenkii aniga aan kugu lahaa tookada laakiin hay furin suxbadaada iyoaan rabaa xuquuqdii inta kalena marka waa u gudayaa dabcan waa siinayaa xuquuqdii sidaana marka way bannaan tahay sawda radia allahu canha nebigay kula heshiisay sidaas oo waxay tiri habeenkii iyada ay lahayd caaishay u hibeysay adiga inaan kula joogay suxbadaadaan rabaa bay tiri nebiguna waa ka ogolaaday salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh marna marka ninka isagaa intuu wax siiyo heshiiska keenayo dhahayo i ogolow sidaas waa u ogolaanaysaa dhib male marna iyadiibaa xuquuqdeedii wax kamida kula heshiinayso si aan loo furin in markaa uu xaggaas xuquuqdeedii wax kamida sidaa ay uga tagto iyagu marka inay isu tanaasulaan wax dhiba ma leh waay aayadda marka an yuslixa baynahumaa sulxanta sidaas waay ayb wain imra'atun wain khaafat meeshu ma ahan marka wax xuquuqa ku siin maayo haddii kalena waa ku furaa sidaas ma taagna de xuquuqda iyada ay zawj ahaan zawjo ahaan ay u leedahay haddii isagu aanu siinin qaadigaa xaggiisay ka helaysaa agtiisa ama waa furaya wax ka dhexeeya male cabiidin iyada ma jirto wain imra'atun wain khaafat haddii ay cabsato imra'atun haweeney khaafat ay cabsato ishtiqaala ku jiro min baclihaa zawjkeeda xaggiisa ay kaga cabsato ama ay yaqiiniso ogaato ka ogaato nushuusan madaxtaag ow amase icraadan jeesasho inuu ka madax taagayo ama inuu ka jeesanayo falaa junaaxa wax dembi calayhimaa korkooda ma ahaanin an yuslixaa inay hagaajiyaan beynahumaa dhexdooda sulxan heshiis inay hagaajiyaan dhib ma laha wasulxu sulxigaa khayrun khayr badan wa uxdirat waa la xaadirsiiyey oo waa la waa la waa lagu ururiyey alanfusu nafaha ashuxa ayaa lagu ururiyey oo xaadir loogaga dhigay bakhiiltinimo oo yacni labada qof ay isqabto nina ninka kale badanaa xaqiisa inuu ka tanaasulo ma jecla naftu taasay qabtaa wain tuxsinuu haddii aada wanaag fashaan watattaquu aada cabsataan oo alla ka cabsataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiiran mid baatin og gun og buu ahaaday alla ayb walan tastadiicuu an tacdiluu bayna الnisaءi walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmayl fatadaruuha kalmucallaqa wain tuslixuu watataquu faina allaha kana gafuura raxiima axkaamtii qoyska alla wadaa marka weli walan tastadiicuu ma karaysaan an tacdiluu inaad cadaalad fashaan bayna الnisaءi haweenka dhexdooda walow xarastum aada badadaashaan ee falaa tamiiluu ha iilanina kula almayli iilasho dhammaanteed leexasho dhammaanteed ha leexanina fatadaruu aada ka tagtaan haa haweentii markaa kalmucallaqati mid xiran oo kale mid xabisan oo kale oo aan la qabin lana furin saa ha yeelina wain tuslixuu haddaad hagaajisaan watataquu alla ka cabsataan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday gafuuran mid dhaafid badan raxiiman naxariis badan ninkii labaxaas iyo ka badan leh waxaa waajib ku ah isaga cadaalad cadaaladdaas marka waa labo mid qofku awoodi karo iyo mid qofka awoodiis ka baxsan tan uu awoodi kara waa laga rabaa middaas uu awoodi karana waxay tahay masruufka iyo seexashada gurigii inuu usoo hoydo masruufkii bixiyo cishro wanaagsan uu kula dhaqmo haweenta middaa isaga waa midda uu kari karo waana inuu ku simo haweenka oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi ninkii laba xaas leh ee u kala eexdo jaa-a yowma alqiyaamati washiquhu maa-ilun qiyaamaha wuxuu imaanaya isagoo dhinac u fooraro cadaalad daradaas lama ogola marka cadaaladda qofka uusan kari karin awoodi karin waa midda aayaddan lagu sheegay walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa walow xarastum cadaaladdaa markaan qofka aanu kari karin waxay tahay waa midda maxabada jacaylka qalbiga jacaylka qalbiga ku jiro qofka labaxaas markuu isku qabo isku si uma jeclaan karo mid unbaa jacaylkiisu oo u badan yahay middaasina markaa de ma awoodi karo inuu simo jacaylka qalbiga inuu ka simo ma kari karo middaa marka alla wuxuu leeyahay ma karaysaan laakiin ha sameyninina intaad la fogaataan haweentii midaan la qabin midaan la furin ha ka dhiginina ayb culamada marka waxay yidhaahdaan jimaacana midaasuu raacayaan leanna jimaacu isaga laftirkiisa karti iyo wax qofku isaga uu iska raadinayo keliya maahane waa wax markaa yacni damac iyo ku xiran ee haweentii marka jacaylkiisu ku bato damaciisuna uu ku badan yahay waxaa laga yaabaa marka inuu marka isagu jimaaca xaggaas marka uu ku badnaa yani uu ku badnaado ayb ninkan marka la leeyahay isaga marka war cadaalad fal marka la leeyahay baritaanka iyo masruufka iyo waxyaabahaas waay waxaan kale marka ee jimaaca iyo ku tacalluqo ma awoodi karo inuu haweenkii dhan ku simo laba saddex afar uu qabaa ma ku simi karo leanna shay maxabada qalbiga kasoo go-ayo iyada markaa lagu eedeyn maayo middaas gabar haddii uu soo guursado isagoo xaasas hore u lahaa waxaa loo ogol yahay toddoba maalmo toddoba habe- habeen inuu la baryo ou siiyo kadibna qeybta uu bilaabo iyada laga jari maayo hadhow garoob haddii uu soo guursadana saddex maal habeen bay leedahay sida xadiidka umi salama uu tilmaamayo markuu safraayo hadduu rabo inuu haween wato qori tuuruu ku wadana markuu u qori tuuro tii qorigeeda usoo baxo tookada hadhow laga jari maayo taasuu wadanayaa bil laba bil saddex bil afar bil hadduu la maqnaado markuu soo laabto tookadii meeshii ka bilaabmay ma la dhahayo adiga afar bilooduu kula joogay waa lagaa jara maya nasiibkeeday ku heshay taasi ayb xaggee laga fiirinaa tookada tookada waxaa laga fiirinaa habeenka nacam maalinta iyada waa tabac habeenka asala maalinkuna waa tabac saa darteed marka ninku marka uu haween laba haween ama saddex leeyahay habeenadaa laga fiirinaa marka midda uu tookadeeda leeyahay keliya unbuu baryi karaa agteeda mid kale marka ma baryi karo hadduu baryo waa inuu uqaleeyaa taas uu u gudaa marka ayb haddii de qofkii habeen shaqaysta isaga oo shaqadiisu ay habeen tahay waardiye iyo wax lamida ah maalintaa isaga asal u noqonaysa markaas nacam isaga maalintaa asal u noqonaysa laakiin dadka caadigaa maalinay shaqeeyaan habeenna waa nastaan habeenkaa tookada laga fiirina marka nacam macaanidaasaa marka ku jirto marka qofkii laba xaas iyo ka badan leh cadaaladaa laga rabaa walan tastadiicuu ma karaysaan an tacdiluu islaamkuna da dabcan gaaladu hadda waxay dacayad uga dhigaan haweenkan tirada badan tacadudka ama haweenka tira ba yacni afar ninka inuu loo baneeyo inuu guursado ama saddex ama labo xikam sharci ah ku jiro caqliguna uu tusi karo ragga iyo haweenka haweenkaa badan haddii marka la yiraahdo ninku haween labaad ma guursan karo waa ka xaaraam haddii la dhihi lahaa haween fara badan ayaa waxay kusoo dhici lahaayeen nin la-aan haweentuna haddii ay nin weyso maxaa imaanaya markaas nacam baahina ay u qabto zinaa imaanaysa nacam walidaalika meelaha guurka badnaantiisa uu ku yaraado ama tacadudka uu ku yaraado waxaad arkaysaa gabdho yaryar oo cafiifaadoo dhowrsan oo guur xalaala rabo inay ku gutaan shahwadooda oo waxaad arkaysaa marka nin aan haynin leanna maxaa yeelay nimankii wixii ay islahaayeen haddee yacni wax la guursan kara waayana hal haween keliyay qabaan mid labaadna marka ma leh haddii marka mid labaad loo diido meeshaa marka waxaa ka imaanaysa in hadhow marka uu haweenkaasi ay guur waayaan ay ku dhibaatoodaan ama ay zinadu faafto walidaalika iyagu gaaladii maxay ahaayaan marka nacam hal naag qofka inuu ku ekaado dhowrna uu ka zinaysto oo ogol yihiin iyada inay hal nin uu qabo dhowr kalena ay ka zinaysato waa ogol yihiin waxaan sharciga ilaahay ku diray un bes ee caqli ku shaqayn maayaan falaa tamiiluu haddaba ha iilanina kula almayli iilasho dhammaanteed oo haweentii marka haka qallooc haka leexa haka yacni intaad ka iilataan ood ka leexa ka leexataan fatadaruuhaa markaa ka tagtaan kalmucallaqati mid markaa xiran oo kale oo aan la qabin lana furin wain tuslixuu haddaad hagaajisaan watataquu alla ka cabsataan intii tabartiin aada la timaadaan fa ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan wain yatafaraqaa hadday kala tagaan heshiis waa dhici waaye naagtiina xaqeeday rabtaa ninkiina aniga waa ku furayaa buu taagan yahay waa kala tageen wain yatafaraqaa hadday kala tagaan yugni llaahu alla yacni yugni llaahu alla deeqgeliyey kullan mid kasta oo ninkiiyo naagtii ah min sacatihi waa sacnimadiisa ayuu ka deeqgelinayaa alle waa deeqinaya alla deeq siinaya nacam min sacatihi waa sacnimadiisa uuna ka siinayaa deeq oo naagtiina waxaa laga yaabaa nin iyada markaa u heelan oo jecel inay hesho oo suxbadiisa iyo cishradiisu ay u wanaagsan tahay ninkaanina isagana meel kale inuu ilaahay wax ka siiyo labadooda sidaa xaalkooda u noqo wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday waasican mid yacni fadligiisu waasic yahay xakiiman falsan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed